waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
bal ayaxan dhulka baahsan ee soomaalida ay degto saameeyey xaggee saameeyey ama dhul intee la eegbu markaas dhibaatadiisu saamaysa wal ayaxaan markii ugu horeysay waxaa lagu arkay bishii toddobaad ama lixaad akhirkeedii iyo toddobaad wuxuuna kasoo galaa inta badan yeman sacuudiga iyo iiraan bakistan iyo indiya meelaha uu ku leeyahay ee uu ku dhalo ugxaanta ku reebaa meelahaasa marka bishaas ayuu soo galay wuxuuna kasoo galay dhinaca badda cas waxaa lagu arkay waqooyi ilaa berbere iyo baa lagu arkay somaliland iyo puntland intaba waa uu yaraa waa is-aruursaday wax digniin ah oo laga bixiyey ama ka hortag ahna ma jirin ilaa waktigaas waxaa moodaa ayaxa inuu sii kordhahayay wuxuu ku faafay etoobiya gobolkeeda faraha badan ee oromada iyo tigreega iyo amxaarada iyo weliba dhinacan soomaalida ayuu haddana soo galay marka jihooyinka uu uga kala yimi waxaa kamid a dhinacan hadda uu ka socdo oo etoobiya xuduudda ay la leedahay dhanka soomaaliya gobolka soomaalida iyo somaliland iyo puntland iyo dhulkii marka waxaa moodaa isagii saddexdii biloodba marka generation cusub ayaa galahaya oo ayuqu wuxuu noolaan karaa ilaa saddex bilood markaa saddex bilood kabacdiba waxaa kuusoo baxahaya generation kale oo intii ka badan haddii aan laga hortegin ama ayan cimilada iyo waktigu ayan baabi'inin wuxuu ku bilowday marka puntland korkeeda buuraha ah laakiin hadda oo lamana hayaba november oo aada moodid in generationka labaad uu dhashay uuna faafay puntland waa soo dhaafo bil midig buu maraya waa garta marka dhibaatooyinka uu geysta maxaa ka mid a muxuu cunaa ma dhirta waaweyn sida qurac oo kale cawska ma beero la beeray buu cunaa dhibaatada uu geysta maxaa ka mid a ayaxa sidiisaba wax keliya hal wax ma cuno daaqa iyo iyo dalagaba waa cunaa intaba sida uu u yahayna bay swams waxa la yidhaaha iyo koox kooxaysi iyo wuxuu yuu la egyahay oo ilaa boqolaal milyan buu gaaraa million mararka qaarkood waxaa moodaa qoraxda uu kaa qarinayaa haddii uu duulahayo wuxuu cunaa marka oo la yidhaahaa in jidkiisa la eg oo ah laba garaamo laba garaam oo cuntaa halkiiba hadduu cunahayo malaayiinna ay yihiin waxaa la qiyaasaa markaa kooxdii walba ama iswaamkii socdaba in ay cuni karaan inta bini aadamku cuno soddon iyo shan kun oo qof maalintii inta ay cunto ayuu maalinkii cunaya halkii iswaam waana dhowr iswaam oo socda marka wuxuu reebahayo daaq ma jiraan wixii cagaaran oo kasoo horbaxa waa cunaa haddii aan laga hortegin ama la buufin waa aafooyinka qur-aanka lagu sheegay ayuu kamid yahay dadkii hore lagu halaagi jiray ama loo soo diri jiray marka wax sahlan ma aha dhibkiisu inta uu la egyahay lamana qiyaasi karo waa gartay marka maxaa lagula dagaalamaa sideese loola dagaalamaa waxa ugu fiican oo lagula dagaalamo waa ka hortag waxaa la sameeyey ururka ka hortaga iyo maareynta ayaxa oo desert locus control la yidhaaho kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii waayo adduunka wuxuu ka geystay dhibaatadii ugu ba'nayd kun iyo sagaal boqol iyo afartankii markaasaa la go-aansaday wixii ka dambeeyey in la sameeyo ururo siiba bariga africa east africa kaas ayaa hadda marka wuxuu sameeyaa kawarqab uu dadka uga digahayo meelaha uu kasoo gelahayo iyo waxa uu sameynahayo laakiin waa xadidan tahay awoodda ay u leeyihiin dalalku inay isaga ilaaliyaan soomaaliyana kaba mid ma aha oo soddonkii sano oo hadda lasoo dhaafay ka mid ma ahayn ururkaas waayo ma ayan bixineynin wixii qaantii lagu lahaa ama meel looga shaqeeyaba ma jirin markaa taa waxay keentay markaa soomaaliya in la yidhaaha iyada isku tashada iyadana taladeedii meel kuma hayso mana awoodo ayax intaa la-eg oo kusoo habsada markii koowaadna ma aha markii labaadna ma aha in ay ka badbaadiso ummadeeda awood uma lahaa tiri maamulada iyo dowladda soomaaliya soddonkii sano u dambeysay ururkaasna xubin kan kama nihin marka hadda xalku muxuu yahay sidee wax looga qaban karaa haddii awooddaas aysan jirin xalku wuxuu yahay waxaa la filayaa oo hadda qolooyinkan u n t iyo faw marmar bay xoogaa yar oo aan naf lahayn oo dhaqaalaha lagu ogaanahayo halka uu joogo iyo dhibaatadiisa ayay ku bixisaa marka waxaan isku daynay wasaaradda federaalka ah wasiirka saciid maasha allah sheer allah siya in lala kulmo oo lala xiriiro qoladaa oo la yidhaaho waxaan rabnaa ayaxaan soo noqnoqday in waxna lakala qabto marka waxaa lagu xujiyey oo layihi membershipkii inaad bixisaan baa loo baahan yahay oo kaalmada ahaa arrintaa aniga oo la taliya ka ahaa waxaanu u sheegnay haddii annaga nalaka rabo inaanu bixino soddonka sano oo oo ahaa membershipkiga de membership servicekina ma aanu helin marka adigu haddaadan helin membership service oo waxba aan lagu qaban soddon sano de maxaa kugu qasbaaya inaad bixisid waxaa loo bixinahaya in wax looga qabto dalka iyo kamid ahaanshihii wadahadal dheer iyo ijtihaad uu u sameeyey wasiirku bishii hadda lasoo dhaafay bilowgeedii ay etoobiya wuxuu ugu tagay oo ah saldhiga meesha laga xukumo ururkaas in uu kamid noqoshadii soomaaliya uu dib usoo celiyo wadahadalkaas kabacdi marka hadda wixii ka dambeeya ururku isagu laftiisu dhaqaale aada u badan ma laha laakiin waxaa ballanqaadku hadda yahay uu haystaa ururku sida ay noo sheegeen saddex diyaaradooda wax lagu buufiyo laba hadda ethoobiya joogtaa midna suudaan baa lagula dagaalamaa waa uu sii faafay oo hadda south sudan iyo yuu gaarahayaa waxaa dhici karta haddii aan laga hortegin roobabka jira awgeed waayo waxaa la filahayay in ay jiilaal soo dhex galo dugii iyo daydkii dhexdooda ma ausan soo dhexgelin oo roobabku waa socdeen cagaarkii marka kaasaa waxay u ay u sahashay in uu sii dhalo ama sii noolaado ama cagaar uu sii cuna ay ay meesha sii yaalaan dhibaatada uu marka soomaaliya ku hayo daaqa iyo dalaga uu dhabeeyey waxaa uga dheer dadkii oo awalba dhaqaale ahaan aada u dhiisay inay ka bataan intii la oran jiray intaasaa cunto u baahan oo aan lana arag haddii la oran lahaa dad baa u dhintay waa la buunbuunin lahaa laakiin hadda focuskii iyo aragtidii dadka waxaaba ka duway webiyada iyo iyo daadadka hadda socda marka isaga waxaad moodaa dhibaato aada u weyn oo aada u daran oo dal daaq iyo dalab baabi'isay in aan la saaraynin tixgelinta koowaad waa gartay ururkaas fadhigiisu yahay aad sabab oo aad sheegtay dabcan waxaad ka sugaysaan markaas diyaarado sun wato lagula dagaalamo inta taas laga helaya dadka baadiyaha degan ama beeraleyda ma jiraan wax shaksiyan ama laba qof oo isu tagtay ay iyagu samayn karaan oo wax ka qaban karaan waxaan sawiro ku aragnay odayaal ul kula dagaalamaya ayaxii oo maaragta dhirtoodii cunaya ma jiraan wax dadku samayn karaan oo ay kula dagaalami karaan ama kaga hortegi karaan
wasaaradda deegaanka iyo beeraha iyo cimilada wasiirka wax badan buu ka hadlay lagana digay dadku waxay sameeyaan daday ku shidaan daday shidaan dadka hilqaas iyo waxaas inay isaga celiyaan laakiin intuu dib u gurto ayuu deriskii iyo dadkii kale u gudbahaya marka waxa weeyaan baalkan ama sun baa lagula dagaalamaa oo baabuur baa inta sun yar baa jirta ama diyaarado taa anagu maba keeni karnaba hadda ama nabadgelyadii diyaaradaan meesha ku jirin ama dadkii suntaas baa looga baqayaa iyo xoolihii oo aanan u baran in inta loo sheego la yidhaaho waktigaasaa wax la buufinahayaa ay ka daaya laakiin waxaan wadnaa waxa tijaabo ah oo dadka inta loogu sheego markii ay wax suurtagalaan la yidhaaho waa la sun baa lagu buufin doonaa ayaxaasa ha laga dheeraado meelaha uu joogo oo biyo keliya lagu buufiyo kale si markaa dadku argagaxa hore iyo waxa uga cabsadaan oo midka dambe ay run u noqoto marka uu yaryar yahay dudud waa loo qodaal ku daaso oo ma buubi karo laakiin mar haddii uu weynaado maalintii wuxuu jari karaa boqol iyo konton kilomitr marka waa qiyaasi kartaa haddii awada fiican tahay galmadiisana wuu wadayaa oo halkii ayax oo dadig ah waxay dhalaysaa ilaa saddex boqol oo kumood ayay dhulka gelinaysaa saddexdii biloodna hal generation oo kale ama jiil kale ayaa soo dhalanahaya marka dhibaatadiisu waxay beeraleydu ama xoololeydu ay ku filan tahay ma aha waxa loo sameeyey ururadaas oo kale iyo dowladaha la dagaalanka ah xarun bay lahaan jirtay soomaaliya waagii inta ayan dagaalada sokeeye ayan dhicin oo ilaa lix goobood oo soomaaliya ah ayaa ururka ka jira xafiisyada baabuur bay lahaayeen waxay lahaayeen stan bay markii ay qayliyaan oo uu soo galo diyaarado lagu rusheeyo marka wixii hadda ma jiraan wixii baa la rabaa hadda dib in loo soo celiyo laakiin waa goor xeeriya fandhaal ay kala dhaceen dhibaatadana hadda waxaa la hoosaasiyaba mid ka weyn oo haddii dad ay ku baaba-een oo fatahaad ah marka aragtida dowladda wasaaradda keliya kusoo hartay in ay ka mid noqoshaha marka hore soo celiso kabacdina wixii loo qaban karo laga gaarsiiyo inkastoy dhibaatadii ilaa juun julaay soo bilaabatay ay weli socoto waa gartay ugu dambeynta dabcan suntaas lagula dagaalamaya haddii la helo laftigeedu khatar bay ku noqon kartaa caafimaadka dadka marka ma jiraa dariiq ayaxiina sunta loogu dili kara dadkuna dhibaato aysan ka gaarin suntaas sumaha isaga lagula dagaalamo ma aha sumo oo environmentiga kusii xakan kara oo wakti badan burburkooda ayaa aada u sokeeya oo u dhow inta badanna jermis isaga cuna oo noola ah ayaana lagu buufiyaa wuxuu leeyahay qaabo fara badan oo loola dagaalamo dadka meelahaas leh haddii ay dugaan dadka ka horeysa ama ay dowlad uqodaan ama ay buufiyaan marka baabuur baa lagula dagaalamaa lagu buufiyo hortiisa oo la xiro melihin anagu suntiina ma noo taalo oo hadda waa la sugahayaa for example dhinaca somaliland faw ayaa hadda rabta inay wuxun dhaqaale ah ka geysato oo haddii marka baabuur lagula dagaalamayo fiiskii iyo meelaha dadka inta looga digo laga laga eriyo lagu buufiyo saacada gudahood ayay markaa suntu ay ku baaba-aysaa oo ma aha mid inta ku harta waxay yeeleysaa dad dalka dadka iyo environmentiga iyo iyo xoolaha wixii ayan markaa haddii laga ilaaliyo inta la buufinayo
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali